بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديث
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka masaajidda oo ay mar kale dib u soo celiyeen yahuudda iyo mid ka mid ah guryaha allaah oo saacadihii lasoo dhaafay lagu gubay dhulka daanta galbeed trump oo sheegay inaysan ku filnayn macdanta yukrain si ay kiyef dib ugu hesho kaalmadiisa militari haddaba maxaa dheeraad ah oo uu dalbaday hogaamiyahan cutushka ah iiraan ruushka iyo shiinaha oo wada dhoolotus wadajir ah xilli xiisadda gobolka ay ka sii darayso maamulka gumaystaha yuhuudda oo gudaha marinka khaza ka jaray korontada iyo kooxaha muqaawamada filistiin oo si adag uga hadlay qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii sagaalaad ee taxanaha saadaatu nisaa'ilcaalamiin ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay tobanka bisha barakaysan ee ramadaan sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dagaalka ka dhanka ah masaajidda ayuu maamulka gumaystaha yuhuudda mar kale dib u soo celiyey bishan barakaysan ee ramadaan isagoo saacadihii lasoo dhaafay burburiyey qaar ka mid a masaajidda ku yaala dhulka daanta galbeed halka kuwo kalena uu dabqabadsiiyey subaxnimadii jimcaha ee toddobaadkii lasoo dhaafay boqolaal ka mid a ciidanka sahaynada ayaa loo daadgureeyey gudaha magaalada naabolis halkaas oo ay ka fulinayeen howlgallo ballaaran mid ka mid ah duulaanadooda ayaana ku wajahnaa guryaha allaah ee ku yaala magaalada masaajidka annasr oo ah mid ka mid a masaajidda ugu waaweyn ee ku yaala naabolis ayay gudaha u galeen halkaas oo ay ka geysteen falal qarbudaad ah iyagoo markii dambe dab wada qabadsiiyey dhammaan masjidka boqolaal ka mid ah shacabka magaalada ayaa subaxnimadii hore ee saaka waxa ay bilaabeen inay dib u soo celiyaan bilicda masaajidka sidoo kalena ay dayactir ku sameeyaan waxaana la arkayay iyagoo gacmahooda ku nadiifinaya sidoo kalena dhisaya qaybta masaajidka uu ka burburay masjidkan oo keliya ma ahan oo sidoo kale lix masjid oo ku yaala isla magaalada naabolis ayay ciidanka gumaystaha yuhuudda gudaha u galeen halkaas oo ay ka geysteen falal qarbudaada ah maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa lagu yaqaanaa in bisha barakaysan ee ramadaan uu qaado macraka ka dhan ah guryaha allaah ee ku yaala dhulka filistiin laga soo bilaabo masaajidka barakaysan ee al aqsa iyo sidoo kale dhammaan masaajidyada ku yaala qidaaca khaza iyo daanta galbeed ayaana wajahay dhibaatooyin uga imaanaya cadowga allaah boqolkiiba sagaashan masaajidda ku yaala magaalada khaza ay muslimiinta ku cibaadaysan jireen ayaa dhulka la dhigay oo shacabka reer filistiin waxay allaah ku caabudayaan guryaha allaah ee burbursan dushooda iyadoo sidoo kale muslimiintii ku nooleed daanta galbeed ee iyagana awood u la'yihiin inay cibaadaystaan sababa ku aadan iyadoo laga hortaagan yahay in guryaha allaah ay ku ictikaafaan أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen eliyaas cabdulaahi
suhibad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad ku dhegaysataan canaawinta ugu xiisaha badan ee ay nashriyaan joornaalada ugu waaweyn caalamka qodobka ugu horreeya ee aan maanta ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa donald trump oo caddeeyey in keliya aysan ku filnayn inuu helo macdanta ukrain si kiyef ay u sii hesho kaalmadiisa militari sida inta badan ay saacadihii lasoo dhaafay baahinayaan wargeysyada ka soo baxa dalka maraykanka madaxa aqalka cad donald trump ayaa u caddeeyey kaaliyaashiisa gaarka ah inaysan ku filnayn helitaanka macdanta qaaliga ah ee ukrain si valadimir zelenski uu dib ugu helo kaalmada militari ee maraykanka middaas oo ka dhigan trump waxa uu doonayaa dana intan ka badan si mar kale ay xukuumadda kiyef u hesho kaalmadii militari ee lala garabka taagnaa tan iyo markii uu bilowday hardanka kala dhexeeya xukuumadda moscow waxyaabaha kale ee dheeraadka ah ee uu doonaya donald trump si uu u soo celiyo maalgelintii ukrain waxaa ka mid ah in zeleniski uu ka tanaasula dhulka ruushka uu ka qabsaday ukrain dibna uusan u soo milicsan haddii dagaalka lasoo afmeero iyo in la qabto doorasho ka dhacda dalka ukrain taasoo xukunka looga tuurayo valadimir zeleniski middaas oo uu donald trump ku tilmaamay isbeddel siyaasadeed oo uu doonaya in uu ka dhaco gudaha dalka ukrain aan markan eegna qodobka xiga xubinta iiraan ruushka iyo shiinaha oo dholotus milatari doonaya in ay sameeyaan toddobaadkan sida lagu warramaya waxaa toddobaadkan gudihiisa la qorsheynayaa in xukuumadaha teheraan moscow iyo beijing ay si wadajir ah u sameeyaan dholotus ballaaran oo ujeedkiisa lagu sheegay inuu yahay in looga hortago saamaynta maraykanka uu ku leeyahay gobolka sida ay joornaallo badan ka soo xiganayaan wakaaladda wararka iiraan ee tasniim dalalka azerbaijaan koonfur afrika cumaan iyo kuwo kale ayaa la saadaalinayaa in goobjoog ay noqon doonaan dhowlatuskan militari waxaana middan fariin u diraysaa sida lagu warramayo maraykanka oo in muddo ahba galaangal xoogan ka wada gobolka sahaynada oo saacadihii lasoo dhaafay iftiinka ka jaray marinka khaza isaguna waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta sida lagu warramayo maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa habeenimadii xalay waxa uu guud ahaanba korontada ka jaray marinka go'doonsan ee khaza xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxaa saacado kooban kadib arrinkan ka filceliya war deg deg ahna ka soo saaray kooxaha muqaawamada filistiin iyagoona cambaariya go'aankan waxayna ku tilmaameen mid lagu cadaadinayo muslimiinta reer filistiin xilli maamulka gumaystaha yuhuudda uu horay marinka khaza uga joojiyey gaadiidkii gurmudka deg dega ahaa ee siday cunnada biyaha iyo dawada iyadoo ay xusid mudan tahay intaasi ay sii dheer tahay in sahaynadu ay horay marinka uga joojiyeen shidaalkii halkaasi geli jiray maraykanka oo ku dhawaaqay qorshe cusub oo lagu musaafurinayo cid kasta oo taageerta kooxaha muqaawamada filistiin waa qodob kale oo aan isdultaag ugu samayn doonno xubinta sida lagu warramayo xogayaha arrimaha dibadda maraykanka marko rubio ayaa ku dhawaaqay in maraykanka uu kala laabanayo kaarka degenaanshiyaha maraykanka ee green kar iyo fiisahaba dadka taageera kooxaha waxaiska caabinta reer filistiin ee ku sugan gudaha dalka maraykanka kadib markii warkan uu soo baxay waxaa lagu warramayaa warbaahinta qaybaheeda kala duwanna ay soo tebisay in islamarkiiba go'aankan uu u muuqday mid la dhaqangeliyey waxaana la xiray arday filistiini ah oo lagu magacaabo maxamed khaliil oo ka qalinjibiya jaamacadda colombiya kaasuu sida la xusuustay door muuqda ka qaatay mudaaharaadyadii looga soo horjeeday maamulka gumaystaha yuhuudda ee ka dhacay afaafka hore ee jaamacadda colombiya iyo gudaheeda waxauna haystay green kar balse waxaa la sheegay in waaxda socdaalka maraykanka i c e ay kala laabatay kaarkii dibna loo tarxiili doono guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen canaawiin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiyay suhayb cabdulaahi ee qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoum أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii sagaalaad ee taxanaha saadaatu nisaa il caalamiin waxaa halkan inooga soo jeediya warbixinnadan walaalkeen cabdulfitaax abuu muxsin بنت الشريعة للسمو طموحها واغفي لها قول الحبيب سرورا ودعنا نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا بالنهج يا أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا qaar ka mid ah dumarkii muslimiinta ah wuxuu allaah ku arsuqay qalbi xambaari kara culaysyo ka badan inta ay xambaari karaan ragga qaar kadib markii haweenkaasi uu allaah u hibeeyey samir iyo dulqaad ay u yeesheen diinkooda kuna raalli noqdeen qadarka iyo qorshaha allaah qaarkood dumarkaasi waxa uu allaah ku manaystay xikmad xinkad iyo balaaqo mararka qaar ka sarraysa hoggaamiyaal rag ahaa maanta haweenayda aan ka warrami doono waa saxaabiyad looga daydo samirka ballan oofinta go'aan adeega iyo ku qancidda qadarka allahna uu siiyey xikmadda hadalka iyo shicirka qisadeeduna lagu kala sooco farqiga u dhexeeya islaamka iyo jaahiliyada waa tamaadur binta camr bin xaaris assulami oo ku magac dheereed khansaa oo micnaheedu yahay cawsha ama biciidka waxaana magacani loogu yeeri jiray dumarka sankoodu u eg yahay sanka cawsha waxay ka mid ahayd shucaradii ugu waaweynaa casrigii jaahiliyada iyo islaamka kadibba waxayna gabayadeedu ka gudbeen xuduudda ilaa mu'arikiinta qaar ay sheegeen inaysanba dunida soo marin gabar xagga gabayada iyo balaaqada ka gaartay halka ay ka gaartay khansaa gadaasheedna aanba la arkin mar ayayna qarkaba u fuushay in loogu yeero gabayaadii insiga iyo jinka ka gadaal markii ay geesaha dhulka u dhigtay guurtii guyaal badan geed fadhi u ahaa gabayada naabiqatu dubyaani shaacirka loo yaqaano wuxuu ahaa jiray nin kala xukuma dadka ashcaartooda teendha ayaana looga samey jiray suuqa cukaada macnaha wuxuuna ahaa jiray mid kala xukuma oo kala filtareeya shucarada shicirkooda maalin maalmaha kamida waxaa u imaaday shucaro badan ee uu ka mid yahay al acshaa shiciruu u tiriyey kadib xasaan shiciruu u tiriyey kadibna waxaa imaaday shucaro kale ugu dambeyn waxaa imaaday al khansaa assulamiya radia allahu canha shicirkeeda ayaana u bandhigtay shicirka ay u bandhigtay wuxuu ahay shicir ritha ah ee ka jedisay walaalkeed geeriyooday sakhri loo aqaan jiray majliska marka naabiqa wuxuu yidhi noo sheegi wuri shicirka a ka tirisay sakhri kadibna waxay qaaday shicir ka bilaabanaya qadan bicayniki am bilcayni cuwaaru am darafad id khalad min ahliha addaaru kaana caynii lidikraahu idaa khadarat faydun yasiilu cala alkhadayni midraaru tabkii khunaasu calaa sakhrin waxuqa laha idraabaha addahru ina addahra daraaru ilaa ay soo gaartay abyaadda ugu qiimo badan shicirkeeda ah xamaalu alwiyatin habbaadu awdiyatin shahaadu andiyatin liljeyshi jaraaru naxaaru raaqiyatin miljaa'u daaqiyatin fakkaaku caaniyatin lilcadmi jabbaaru kadib markay shicirka dhammaysay naabiqa wuxuu ku yidhi wallaahi lowlaa anna abaa basiir anshadanii aanifan laqultu inaki ashcaru lins- ashcaru ljinni walinsi haddaysan jiri lahayn abaa basiir wuxuu ka wadaa alacsha inuu mar dhow gabay ii qaaday haddaysan jiri lahayn adiga hortaa waxaan ku dhihi lahay waxaa tahay ashcaru ljinni walinsi gabadha ugu shicir badan jinni iyo insi isla goobtan waxaa ka dhacay loolan dhanka gabayada ah oo dhex maray khansaa iyo xasaan bin thaabit oo markii dambe noqday shaacirkii rasuulka sala allahu calayhi wasallam ka gadaal markii xasaan uu muran ka keenay guusha uu naabiqatu dubyaani uu siiyey khansaa dagaalkaasna wuxuu aakhirkii ku soo biyashubtay in naabiqa uu khansaa u aqoonsado inay noqon karto ayna isaguba beddeli karto xasaan radiallahu canhu meesha fadhiyey wuxuu dhahay wallaahi la'ana ashcaru minka wa wa minha wuxuu dhahay anigaa ka shicir badan adiga naabiqa iyo iyada khansa ah kadib naabiqa wuxuu dhahay yaa khunaasu khaadibihi kadib khansa waxay ku tiri xasaanow waa maxay shicirka ugu beydka ugu fiican ashcaartaada waa maxay kadibna wuxuu akhriyey beyd ah lana aljafanaatu alguru yalmacna fi duxaa wa asyaafunaa yaqdurna min najdatin dama kadib waxay ku tiri khansa radiallahu canha waxay dhahday beydkan ha atirisay waxaa ku jiro sideed meelood oo mulaxado ah taasoo daciifinaysa faankaada meeshana waa meel la fadhiyo oo macshar ah shucaraa joogto kadib wuxuu yidhi waa maxay marka meelaha waxay tidhi meesha ugu horrayso waxaa dhahday aljafanaad jafanaadna waa xeerooyin waa maaduun alcashara wax toban ka sokeeya waa jafanaad haddaa dhihi lahayd aljifaan lakaana aktar kadib wuxuu yidhi waa maxay marka meesha labaad waxay ku tiri waxaa dhahday algur guradana sida aan naqaano waa bayaadun filjabhati waa caddaan ku yaala foolka haddaa dhihi lahayd albiit oo isticmaali lahayd erega kaas ayaa ahaa lahay mid ka waasacsan oo qurre iyo biid waxaa waasacsan biidka qurradu waxaa waaye caddaan ku yaala foolka kadib wuxuu yidhi haddana waa maxay marka meesha saddexaad waxay tiri waxaa dhahday yalmacna fi duxa lamacaanku marka lamacaanku waa shay un ya'ti wayaqiib waa shay imaanaya haddana tegaya haddaa dhihi lahayd yushriqna saasaa ficneed maxaa yeelay ishraaqa ayaa ka fiican kana daa'imitaan badan lamacaanka meesha afaraad waxay tiri waxaa waaye fi duxa aa dhahday xilliga barqada haddaa dhihi lahayd fi duja gudcurka habeenka li'anna musaafiriinta habeenka ayay gowrayaan oo la marti qaadaa meesha almawdic marka alkhaamis waxaa dhahda wa asyaafuna asyaaf waa jamcu qilo waxay sheegayaan lambar yar oo seefo ah haddaa dhihi lahayd asuyuuf sidaas ayaa ficneed oo jamculkatra ah waxay tidhi haddana waxaa dhahday yaqdurna qadrigu macna waa dhibic waxaa dhibcaa loo yaqaan yaqdurna marka waxay tihi hadda haddaa dhihi lahayd yasilna macnaha lakaan axsan oo waxa ka fiican yasilna way qulqulayaan dhiig waxay tidhi waxaa dhahday almawdicu saabic najdatan najdadun waa mufrad waxaa ka fiican dhahda najdaad oo ah gurmadyaalo laga dhiga jamac waxay tidhi ugu dambayna almawdicu thaamin waxaa waaye daman damanna waa mufrad falow qulta dima lakaana akthar liana dimaa jamcun waay kadib marka xasaan waxaa layidhi maxaa ka leedahay kadibna xasaan wuu aamus radiallahu canhu naabiq ayaan wuxuu ku yidhi khansa ee maanta waxaad mudan tahay laga bilaabo in aad fadhiisato booska aan fadhiyo sidaad shacaarada u kala xukunto shicirkooda khansaa waxay axdigii jaahiliyada ku dhalatay dhulka annajdi loo yaqaano waxayna ku soo barbaartay nolol barwaaqo ah gudaha dhulkii qabiiladeeda ee bani sulaym oo reer mudar ahaa caanna ku ahaa awoodda iyo geesinimada maadaama ay ahayd gabadha keliya ee ay dhaleen waalidkeeda waxaa lagu soo koriyey taraf iyo suuro waxayna heshay daryeel gaar ah iyo cinaayo ay u sameeyeen waalidkeeda iyo walaaladeeda wiilasha ahaa waxaa lagu soo barbaariyey akhlaaqda iyo tarbiyadii carabtii jaahiliyada ay ku barbaarin jireen gabdhahooda sida ilaalinta sharafta dadnimada guriga iyo in dumarku ay raggooda ka dambeeyaan waxay noqotay gabayaal laga heebaysto waxayna noqotay shaaciradda keliya ee rugcda ah oo hal abuuradeedu ay caan noqdeen casrigii jaahiliyada iyo islaamkaba waxay ahayd gabar ay aad u jeclaayeen hal door waliba oo xilligeedii joogay oo doonayay inay noqoto afadiisa raggii guurka u soo bandhigtay ee calfan waayey waxaa ka mid ah dureyd bin samah aljashami oo ahaa dagaalyahan geesi ah kana soo jeeday qabiilada hawaasin hase ahaatee waxay guursatay mid ka mid ah ilmaadeeradeeda oo lagu magacaabi jiray rawaaxa bin cabdilcasiis assulami gadaashiina waxay guursatay mardaas bin caamir oo isna reer sulami ahaa labo ka mid ah walaaladeeda ayaa lagu dilay dagaaladii jaahiliga waxayna u tirisay gabayo aad u fara badan oo baroordiiq ah kuwaasi oo taariikhda diiwaanada gabayada carabta beel dahab ah ka galay mid ka mid ah walaaladeeda waxaa lagu magacaabi jiray sakhri khansaw gabar waxay ahayd jaahili bay ahayd waagii hore ninka qabe faqiir buu ahaa wax ma haysanin walaalka aad u dhaqaalayn jiray mar kasta waa u imaan jirtay geelu siin jiray iyo xoolo iyo waxaasuu siin jiray aad ugu roona sakhraa la dhihi jiray walaalku nin geesayna wuu ahaa balaayo ah maalinka dagaaluu galay dhaawac xunaa soo gaaray sakhrkii dhimay hadduu dhintay khansa islaan la yidhahda walaashii ah tii uu u rooraayoo geela uu siin jiray u ladnaa islaantii oohin ma ahee gabayo waxay tirisay ciidda ka badan oo ay ku ammaani waina sakhran lata'timu lhudaatu bihi kaannahu calamun fii ra'sihi naarun waina sakhran lata'timu lhudaatu bihi kuwa habeenka guuraynayo sakhray ku soo hagaagi jireen kulaha si uu u martiqaado digaajada uga bi'iyo kaannahu calamun fii ra'sihi naar waxaad mooddaa buur madaxeeda dab laga shidoo kale meel fogaa laga soo arkaa soo maaha sidaasoo kale ay usoo raadsan jireen ammaan badan ay tirisay walowlaa kasratulbaakiina xawli calaa ikhwaanihim laqataltu nafsii kulaha dad badan oo walaalahooda la laayay oo oynayaan arkay islaamo badan oo oynaya taa haddayaan jirin waaba isdili lahaa kulaha kuwaan oynayaan ku dayanhayaan markas ka sabrihay walaalkeed labaad oo dagaaladii jaahiliga lagu dilayna waxaa lagu magacaabi jiray mucaawiya oo gabayadii ay u tirisay ay ka badnaayeen kuwii ay u tirisay walaalkeedii sakhra baroordiiqii ay u samaysay mucaawiyana waa midka loogu bixiyey bakaa'atu bani sulaym
khansa waxay ahayd shaacirta radi allahu canha way ahayd ninka loo yaqaan ibnu salaam wuxuu ku tiriyey dabaqada asxaabulmaraathi wuxuuna ka dhigay afarta shucaare ugu horreyso haadihi dabaqa dabaqada asxaabulmaraathi shucaarada ugu horreysa afarta mid u horreysa khansa ayay ahayd radi allahu canha shicir badanay ku caanbaxday ashcaar badanay ka tirisay sakhri iyo mucaawiya oo la dhashay waxaa aad u caan baxay ashcaarta ay ka tirisay oo risa ahay walaalkeed mucaawiya waxaa ka mid ah alaa laa araa fi nnaasi mithla mucaawiya idaa daraqat ixda allayaali bidaahiya alaa laa araa kalfarisi alwardi farisa idaa maa calathu jur'atun wacalaaniya wakaana lizaaza alxarbi cinda shubuubiha idaa shamarat can saaqiha wahya daakiya
islaamnimadeedii markii dowladdii nebi maxamed ay saldhigatay magaalada madiina waxaa nebiga u imaan jiray wufuud qabaa'il carbeed ah oo uu u bandhigi jiray islaamnimada sannadkii siddeedaad ee hijrada rasuulka khansaa waxay soo raacday wafdi qabiiladeedii reer sulami ah oo magaalada madiina kula kulmay rasuulka sala allahu calayhi wasallam halkaas ayuuna nebigu ku dhegaystay qaar ka mid ah gabayadeedii markii loo bandhigay risaalada muxamediyada isla goobta weliba nebiga hortii ayay towxiidka ku qabsatay halka ayayna ku islaamtay islaamnimadeeduna way wanaagsanaatay waxayna u istaagtay difaaca islaamka iyadoo ka soo dhalaashay doorka ugu muhiimsan ee hooyada muslimadda ah taa oo ah barbaarinta ubadka iyo soo saaridda jiil haysta caqiido suuban iyo akhlaaq wanaagsan carruurteedii ayay wanaagga ku barbaarisay waxayna noqdeen mujaahidiin safka hore kaga jirta jihaadka khilaafadii cumar bin khadaab waxaa duulaan adag lagu qaaday imbaraadooryaddii furus oo xilligaasi ka talin jirtay wadammada loo yaqaano ciraaq iiraan armeniya azarbayjan gorgiya iyo dhul ballaaran oo aasiyada dhexe ah afghanistan iyo bakistan dagaalkii xididada loogu siibay imbaraadooryaddii furus ee qurunta badan jirtay waxa uu ahaa dagaalkii caanka baxay ee kaadisiya fatxul futuuxaad kaas oo socday maalmo dhowr ah tamaadur binti camr khansaa waxay qayb ka ahayd muslimiintii dagaalkan aaday iyadoo ay la socdaan shan wiil oo iyadu dhashay inta aanu dagaalku bilaaban waxay wiilasheeda u samaysay sagootin wacan waxayna siisay dardaaran iyo talooyin dhiirigelin ah gabadhii khansa ahayd shan wiiloo ay dhashay shan wiiloo ay dhashay yaa dagaalka galay weliba iyadaa u yeertay dagaalkii la socotaa iyadu wiilasheeday u yeertay cataray marisay waa udgisay waxay tiri dhegaysta wallaahi billaahi tallaahi siday hal hooye idiin dhashay yuu hal aabba idiin dhalay abiina maanaan khiyaanin diin baan idinku soo barbaariyey waxaad yeelaysaan muslinka dhankiinna yaan looga imaanin dagaalkay galeen wiilashii oo dardaarankii qabo shantii wiil ee ay dhashay khansaa dhammaantood waxay ku shahiideen dagaalkan khansaa waxay ahayd xilligii jaahiliga mid markay musiibo ku timaado aad u baroorata tirisana gabayo aad u dhaadheer oo diiwaan gala markay musiibadu mood tahayna maba ugu sii jirin waxaana soo aragnay sida uu xaalkeedii noqday markii walaaladeeda lagu dilay dagaaladii jaahiliga hase haatee sidee buu dareenkeedu noqday markii loo sheegay in shantii wiil ee beerkeedii ka soo go'ay isla goob la dhigay muxuuse islaamku ka beddelay khansaa waa kan sheekh shariif dawiil oo arrintaasi sharxaya shantiiba waa la dilay hal xaba kama soo noqonin waa loo imaaday waxaa la yidhi khansa waraa ku haynaa haye shantii wiil waa dhinteen ilaahaygii shahaadadooda igu igu ikraame allah hasaa mahad iskale ay tiri alxamdu lilahi aladii akramanii bishahaadatiin bay tiri shahaadadooda allihii igu ikraamay allahaasi ayaa mahad iska leh waxaan rajaynayaa inaan jannada kaga daba tago gabadhii walaalkeeda isu dili gaartay oo gabayada sidaa u tirisay islaamka siduu wax u bedelo yaa shan wiiloo iyada caloosheeda ka soo go'ay oo hilibkeedii ah hal meel lagu wada dile yaa ilaah ugu mahadisay oo inay soo noqdaan waxay kaga farax badnayd inay dhintaan sideeda waxaa jira ruuxa waxa uu doonayo qiimihiisa hadduu og yahay dhibka uu marayo yaa la fududaanaya waxaa la yidhaahdaa man carafa maa maa yatlub haana calayhi maa yabdul ruuxa waxa uu doonaya qiimaha uu leeyahay haddii uu garanayo waxa uu bixinayo sahalay la noqoni bini aadamka waxyaabaha uu u jecel yahay naftaa ka mid ah soo maahan naftiisa wax kasta ku difaaca maca daalika naftani bixitaankeeda waxa uu ku helayo wax wanaagsan inuu yahay hadduu garanayo nafti way la fududaani بوركت بدرا بالسماء ضياؤه بوركت شمسا بالشروق بكورا هذه التهاني بالشريعة تزدهي طبتن ذكرا غيبة وحضورا ووصية بالحب نبعثها لكم انشرن علما احفظن ثبورا يرعاكم الرحمن جواد العطاء يمحو الخطايا للذنوب غفورا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa ii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى